sanba aan ku bilowna mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka somalilan ee u ciidiya wadani ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka somalilan inkastoo xukuumadduna ay tallaabadaasi digniina ka soo saartay warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa sheegay in mudaharaadku u socon doono waxaana uu carrabka ku dhuftay in ilaa iyo doorasha dhacayso uu mudaharaadku sii socon doono sida uu sheegay mudaharaadku wuu soconayaa habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow buu ahaa mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyey xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa saddex iyo tobanka noofembar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban isbahashiga mucaaridku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah dhowaanna waxaanu idinla wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u injineer faysal cali waraabe ayaa isaguna sheegay in mudaharaadku sii socon doono mudaharaadku wuu soconayaa insha allah heegana waa ahaanaysaan haddii la xidhaa waxaan isku daya inaan xidhiir la sameeyo dhinaca haydaha amniga ee xukuumadda somalilan sida saraakiisha booliska wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda warfaafinta laakiin oomay suurtogelin iyagoo aan ka jawaabin telefoonka gacanta goobihi ay bannaanbaxyadu ka dhaceen ee magaalooyinka kala duwan ee somalilan maalintii shalay ayaa deganaa tan iyo xalay iyadoo shalay gelinkii dambena ciidamada ammaanku ay bilaabeen in dhagxaanta iyo waxyaabaha kale ee qaar ka mida jidadka magaalooyinka ay dadkii bannaanbaxaya dhigeen ay ka ururinayeen hadar maxamed cakulle v o a hargeysa
isla wararka la xidhiidha dibadbaxyada somalilan ayaynu ku jirnaayee madaxweynaha somalilan oo isaguna goor dambo xalay hadlay ayaa mucaaridka somalilan ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin khasaarihii ka dhashay mudaharaadyadii dhacay waxaana uu sidoo kale tacsi u diray dadkii halkaasi ku dhintay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa iyaduna warbixintan hargeysa nooga soo dirtay
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo warbaahinta kula hadlayay xarunta madaxtooyada ee somalilan ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay somalilan waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo ehelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxumada qayb ka mida somalilan ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen waxaan ilaahay ka rajeynayaa inta dhaawacana inuu caafimaad siiyo walaalayaal maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof hargee ku dhintay ceerigaabo iyo mid murco ah dhaawacu waa badan yahay kolley boqol waa ku dhow yahay ama uu ku dhodhow yahay magaalo boqol waxaa nasiib darro ah dhaawacaa boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shii iyo bud iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah waxaa la isweydiin karaa guddoomiye xisbi iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasada guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas meel ku ridaaya dhanka kale madaxweyne muuse biixi cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ku eedeeyey inay rabshadahaasi iyagu mas-uul ka ahaayeen khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana nasiibarada ay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda soomaalilaanba ku ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen ay abaabulayeen mudaaharaad mudaaharaad salmiya waxay aada ugu dheganaayeen dastuurkaa noo ogol iyagoo xeero kale iskaga dhatiraaya in badan oo waxgarada iyo somalilan dhammaanteed oo taageerayashooda u badanna waxaanu isla ogolnahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahnaynaan aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh bad xidhan leh waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyey inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareedha ugu dhaadanaya af qabiil oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qas wadayaan kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan loo haysan maayo taha xisaanada dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay ujeeddada ka dambeysay in maalintani mucaaridku ku soo beego mudaharaadka koob iyo tobanka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufuud caalami oo badani maanta dalka ku soo eg tahay berberii halkanba marka odayaasha waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan soomaaliya way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen sagaal mustafax tanuur v o a hargeysa